Magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa laga sameeyay olole nadaafadeed oo ay iska kaashanayeen dowladda hoose ee magaalada Boosaaso iyo bulshada magaalada. Ololaha nadaafadeed ayaa loogu talagalay in lagu soo celiyo quruxda iyo bilicda magaalada. Agaasimaha arrimaha bulshada dowladda hoose Axmed Yuusuf Aadan iyo xogeyaha dowladda hoose ee magaalada Boosaaso Ismaaciil Cali ayaa si wadajir ah uga horramaya ololaha nadaafadeed ee ay sameeyeen.
Waxaan ka bilownay oo dib u bilownay qorshihii saddex biloodka ahaa iyo bilaha nadiifinta magaalada annaga oo ka duulayna siyaasadda degmada gudoomiyaha degmada oo ah magaalo nadiif ah bilic leh ayaan waxaan dib u bilownay waxqabadka waaxda arrimaha bulshada waaxda arrimaha bulshada qaybta nadaafadda magaalada waxaan saaka si guud magaalada uga socda ololaha nadaafadda magaalada iyadoo oo dhammaan afar tallaabood ee waaweyn ee magaalada xusid mudan ololahan saa ka bilaabmaday inuu yahay mid joogto ah subax walba la qaban doono usbuucii shan beri waxaa sidoo kale xusid mudan in ay yihiin tiimamkan tiimam u diyaarsan ololaha nadaafadda si joogtan uga shaqayn doon haddii lahaa idmo waxaa sidoo kale xusid mudan in ay dadkan yihiin dad ku wacyi gashan shaqada ay qabanayaan una diyaarsan una tababaran iyagoo u dhammaystiran yahay dhammaan agabka loogu talagalay nadaafadda hadday tahay kuwii xaaqimada kuwii protectioniska gaadiidkoodii iyo sidoo kaleeto howlwadeenadoodii guudba saa u jeedaan saaka waxaan bilownay ololo weyn oo magaalado dhan lagu nadiifinayo oo howlwadeenada dowladda hoose iyo shaqaaluhu aad mataqaanaa uga qayb qaadanayaan waxaan ka codsanaynaa ummadda ku dhaqan degmada boosaaso in iyaguna waxaweye aad u dardargeliyaan oo ka qayb qaataan nadaafadda iyo bilicda magaalada waxay u baahannahay boosaaso qurux badan qof kasta waxaa la rabaa inuu isxilqaamo oo waxaweeye nadaafadda ka shaqeeyo oo meelaha loogu talagalay la geeyo si magaalada noogu qurux badnaato mas-uuliyadna isi saaro annaguna waxaa naga go-an inaan sii labalabadno oo ka shaqayno magaalada iyo meelaha halbowlaha subax kasta iyo xilli kasta insha allah ka shaqayn doono aad iyo aad waa naga go-an tahay xoogaaga yar oo nil ka soo qaado dadweynaha magaalada boosaaso waxaan rajaynaynaa boqolkiiba boqol inaan dib ugu celinno oo ama nadaafad ha ahaato ama dhirayn ha ahaato ama nal ha noqoto in magaalada insha allah aan si fiican aan uga shaqayn doono xogaagiina yarba aan ku shaqaynaa idinkuna ina cashuurta ay bixisaano waxa weeye idin cashuur diid noqon baa insha allah rajayna waxay nagu suurta gashay waa sida aan sheegayno wada shaqaynta ay ummaddu nagula shaqaynayaan magaalada baa number one-ka ah waa garabkaan ku tiirsannaha weeye shaqadaydu ma socoteen haddaan bulshadu na taageerin marka waxaan uga codsanayna insha allah in iyaguna sii labalaabi doonaan shaqadaas annaguna aan tayada sii labalaabi doonno iyo waajibaadkeeda ololaha nadaafadeed ayaa kaalin ka qaadan doona horumarka iyo bilicda magaalada boosaaso